kamiin isku bedelay dagaal ayaa loo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay inta u dhexaysa buufow iyo lamber lixdan oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose weerarkan dhabagalka ah ayaa waxaa maalintii shalay lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan ayaa markii weerarka lala beegsanayay ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka buufow iyo lamber lixdan oo ka wada tirsan shabeellaha hoose weerarkan dhabagalka ah ayaa isku bedelay dagaal toos ah kaasoo socday muddo dheer iyadoona dhowr mar la isku rogaal celiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa weerarkan lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan iyagoona goobta ka qaatay meydad iyo dhaawac dhinaca kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fadhiisin ciidan oo ku yaala degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dhawaqa rasaasta la isweedaarsanayay ayaa waxaa laga maqlayay goobaha ka agdhow xerada la weeraray ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egyahay khasaaraha la gaarsiiyey ciidankii ku sugnaa fariisinka la weeraray maadaama uu weerar ku dhacay xilli habeen ah dhanka kale weeraro kala duwan ayaa ka dhacay gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay weeraradan ayaa waxaa lagu kala qaaday fadhiisimaha kenyaatiga ay ku leeyihiin deegaanada taabta iyo qooqaani oo ka wada tirsan jubbada hoose sidoo kale weerar ayaa lagu qaaday saldhigga xabashida itoobiya ay ku leedahay deegaanka owdiinle ee dhacduleedka magaalada baydhabo degmada owdheegle ayaa ka mid ah goobaha ay weeraradu ka dhaceen iyadoona qarax lagu weeraray saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho gobolka galgaduudna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraray saldhig ciidan oo ku yaala deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb